walafii horta saaka shalay ayaa la galay magaalada eedanaa galay oo dawladda federaalka ah iyo kuwa kuwa boliiska oo ciidamada gaarka ee koonfur galbeed marka magaaladiina waa buuxeen al-shabaab baa ku buuxday markii galeenba dagaala iskaga hor yimaadeen qoraxdana waa ka dhacday sagaal qofood ayaa ku dileen ciidankana laba nin saddex nin ayaa kasoo dhaawacantay ciidanka dawladda marka magaaladii aa laysla baryay xalay magaaladii ayaa joogaan nimankii si xunba u yimaadeen oo dhan kastaba waxay kasoo galeen gurmad ahaan dhanka koofureed sida gobolada dhexe iyo waqooyi ah iyo shabeelooyinka jubbooyinka ka yimaadeen magaalada teglow waxay noqotay meel iskugu yimid oo al-shabaab iskugu yimid ayaa noqotay ciidankii xalay magaalada ma baranin magaalada kooneeda meel ayaa soo galeen salaadii weerar ayaa lagu soo qaday ciidama lagu qiyaasay haddii yar yihiin kun i shan boqol dhob ayaa weerar kusoo qaaday markii weerar ka dhacay ayaa waxaa lala yaabay ninaa soo ordaa xabada lagu dhufaraa isagu dhan waa qarxaya dhalinyarada waxay sheegeen sideed dhan oo qarax ku xilnaa inay meesha ku dileen oo isku qarxiyeen qaraxiina dadka soo gaarin oo isagoo isdhow meesha meel banaan eeb ahayd intii soo cararay waa boogsiyeen habada ku dhufteen markaan waa qaraxay qofkii kii habada ku dhuftay korkiis ayaa ka yimid hilibkii kii la gara kii habada lagu dhuftay sideedan hortaasa ku sheegeen hal baabur oo baaburti waaweyn ah oo dedanaayan habada ku dhufteen oo guris bisalana ku dhufteen isugana qaraxa ku buuxay intaas horta intii qarax oo ku xirnay ahaayeen baaburka weynaa iyo nimankan oo kuwa isnadaaminay ahaayeen ee meesha dagaal weyn ayaa ka dhacay runtii oo lala yaabay oo ciidamadana filanaynin tiro intaas la eg ee waxlamada ayaa degmada tiyadu ku sugnaa dhisma lahayn markan dagaalkii ciidamada dhifaysa fiicanaa ku jiraan meel war a biyila ayaa ku jiraan ciidamada markaan ciidanka meesha lagaga dilay al-shabaab toddobaatan iyo laba nin ayaa noo sheegeen in xub badanna ka qaateen ayaa noo sheegeen ciidamadii run ahaantii isla maalintan waxay soo galay waxaa soo galay oo oo gurmud ku yimid caawa hadda waxaa la ii sheegaya todoba baabur oo dhanka hiiraan ka timid oo soo galeen oo ana midlada oo ciidan ay saaran id iyo toban degleg ayaa buurha kaba soo martay meel buur erilera ayaa soo mareen hadda sagle meelera ayaa soo mareen hadda magaaladii a soo galayaan magaaladii intii shabaab ah ayaa isugu timid waa meel balaayo ku habsatay waayo oo shaydaan baa soo galay meesha dadka lagu dilay maas oo dagaalka ka dhacay afar nin laba nin caddaana oo ragmadoo timahooda haddaad aragto layaabayso ayaa ku jiray waxaa kale jira niman afrikaan ah oo iyagana ragba reebtay oo timo dhaadheer timahoodama baxayaan kuwaas laakiin timihii intay dhaafteen ayaa iyagana waxaad u malaysaa buraadkii dharka lagu dhigaayo aad umalaynayso timahooda ayaa meesha lagu dilay maanta marka magaaladii caawa iyo maanta dhan waa kusoo uruurin kusoo uruureen intaas kalena waa la sugayaa inay soo galaan nuxobtooda dhan ayaa haynaa meel kasta laga soo galaba waan ognahay marka magaaladii hadday yar tahay ciidanka oo lagu sheegayo ciidan laba kun iyo shan bool kurbaaf ayaa soo galay degmada tiyaglow runhaantii in loo halo duqayntii in loo halo mooye ma kuwaan waa dadkiyaa ka farabateen meel fursada fiican ayaa u noqotay oo kusoo xirteen markaan runtii ciidamadiina waa joogaan dagaalka waa socdaa mid harayna uma eka ilaa maalin kasta ayaa soo galayaan kuwaan si kala tabar looma halayo inay duqeyn la halo oo la duqay mooye runtii tiro inta la eg annaga weligaana ma arkin oo hor laysa soo ururayo intaasaa la- ayaa la koobnay maanta dhalinyarada saasa soo sheegan waana xaqiiqa dhabci waay adalka aan kuu sheegayo magaaladii waa buux dhaafiyeen
waa gartay marka idinka halkay ku sugantihiin hadda ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed idinkuna halkay ka jiraan
ciidamadii ereyda degmada tilow oo magaalada kuma jiraan magaaladii meel kasta ayaa ka fadhiyaan ayaga kuwaan ereboorkii agagaarkiis meel ereboorka ma ahe meel etoobiyaanka ka baxeen ayaa ku buuxan bood isfaysa haddii adan tarajaae haddii aad arda la yaabayso ayaa ku jiraan runtii wax lala yaabo waay iyo awood iyo tarahaan ay leeyihiin wax lala yaabay waa walaalkay annaga ereyda degmada tiyaylow magaalada kuma jirno laakiin meel magaalada u dhow ayaan ka joognaa tiradooda waxaa ku qiyaasta kun iyo shan boqol askartiinu intaas ma gaarayaan
ee alkawewa askarta ciidanka dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ma gaarayaan ay maadaama shabaab kun iyo shan boqol oo ka magaare waa laga badan yahay aad iyo aad baa looga tara badan yahay runtii maxaad meesha ka qabanaysaan marka
ee ruhaantii dhallinyaradii waa dagaalamaynaa ayay leeyihiin al-shabaab marna uguma tagayna magaaladan ayay leeyihiin waa la dagaalamiye dhallinyarada dhallinyaal geesiyaal ah oo rabo inay kuwaan wadanka ku xoreeyaan ayaa raban maanta inta ka dabatay oo al-shabaab la dilay tiradooda waa kuu sheegay gaabka u dagaalamayeen waa kuu sheegay markan dadkan ma aha dad oo kuwii is-irxinayay iyo baaburtiyaa dadka la fuulay maanta runtii toorey intay la soo baxay ciidamada aa olosha ka wada geliyeen runtii markii run aanu ku sheego marka xaalada saasaa u taalaa degmada iyado waa mid aad iyo aad u akaran
dhankooda waxaa ku sheegtay inaad ka disheen toddobaatan askar gaaraysa maxaa dhanka dawladda iyo koonfur galbeed khasaare kasoo gaaray dagaaladooda wallaahi meesha waxay u xiiliyey weerarka aan soo qaadeen iyo ciidamada oo ku jiray meel god ah dhulkana waa banaan ba ahayd ruhaanta annaga nafta intaasaa ciidankiin ama baaba-i aya lahayn laakiin runtii marka aan kuu sheego saddex nin ayaa ka dhimatay ciidankaana ee, saddex kalena dhaawac khafiif ay soo gaareen sida dhabta marka aan kuu sheego ilaa qofkan waa soo cararayaa meesha kusoo jidinaya markan askari kastaba kii hortiis ee isku dhuftay ayaa si daran shiishashkana ciidanku waa ku fiican yahay marka meesha baranahay kuwaana godaa ku jiran godkaas oo dhufaysada ah oo dabiiciga ahayd oo meel war ah oo god ah diila ayaa la isku taaftay intaasaa u xiirisay walaalkay waa garta maxaa qorshe ah marka qorshe ma istusteen oo koonfur galbeed iyo dawladda iyo dhexe iyo arrinta inta la kaashateen wax ma la istusta mise saan unbaa laisku hor fadhin
wallahi dawladdeena qorshe baa samaynaysaa waa lasoo samaynayaa qorshe waa lagu talagalay kuwan in lala dagaalamo oo laga saaro barnaamijka dawladda waa ku jirtaa waana waa laga saarayaa saala si looga saaraba dawladdeena
maxay tahay marka markasta saane ciidankan waxaa dhibay oo keliya saanid la-aan rasaas ku filan haddii adaan meel kastoo tar kastoo la ekaadan in loo kaalmay waa loo baahan yahay ciidamadan runtii tiradaas intaas la eg baana waa ka tira badan yihiin caawa hadda aan kuu sheegayo intaas oo maanta joogtay intaas laga dilay inta in la eg ka badanna waa soo galeen caawaa soo galeen
waa gartay marka maxaa muhiimada ay al-shabaab ugu fadhisaa degmada tiyagalow oo tiro intaas le kun iyo shan boqol gaariya ciidan ay u keeneen muhiimadda maad nala wadaagi kartaa wallahi meel meesha meel istaraatiiji ee waaye oo degmada tiilo hadda aad fiiriso meesha ku taallo waa hiiraanba xadda leeleedahay oo beledweyne ayay ayaa xadda leeleedahay be- buulo burdo oo ma- hiiraanka kamid ah xadda leedahay galaalaqsi xadda leedahay jebeelaha dhexe iyo tiilo dhaxdooda waxba kuma jiraan haddana dhanka kale dhankaas kale haddii loo laabto jubaland dhaxe xad baa la leeyahay oo jididkada iyolaa ka soo baxaan waxaa la leedahay haddii xuduud kale bay boqolkan kale iskana etoobiya laga gala meel istaraatiiji ah dhan kastaba jididka marayo isku xirayo gobolada dhexe iyo gobolada koofureed aywa saas daraaddeed ayaa ugu dhimanayaan ayaa usoo buxdaarsan dhulkana dhulbiyoole waay haddana oo nan ahayn waay intaas ayaa ka helayeen in dantooda ayaa ka hesheen anayo meel istaraatiiji ah oo oo meel kastaba meel kastaba maraan oo hiiraan se u galaan way u fududahay shabeellaha dhexaysa waa saas shabeellaha hoose waa sidaas bay saas waaye boqolkan magaalada tiyelo koonaha u jirta eede nafteeda waa lamid etoobiana se toos ay ugalayeen xaqiiqatan hadii runta la sheego macnaa danta guud oo kaleeyihin waa sidaas